cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado dalad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane redio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xidiif redio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan redio cadaado afguye
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
jumco wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobada warka subax ee raadiyo cadaada saaki kuwada ugu dooroon hay-adda nabad sugidda iyo surdoonka maamulka jubbaland oo ka hadasha howlgalo lagu soo qabtay dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin al-shabaab golaha ammaanka qaramada madoobe oo kulan ka yeesha doorashada soomaaliya sanadka laba kun labaatan iyo kowda kuna baaqi in si deg dega loo xaliyo khilaafka dowladda iyo dowlad goboleedyada dowladda federaalka soomaaliya oo walaac ka muujisa xaalufinta dhirta iyo dhoofinta dhuxusha sheegtana inaan sanadkan dalka laga dhoofin wax dhuxula hay-adda culummada soomaaliyeed oo ka jawaabta hadalkii sheekh samow uu ku sheegay ina magaalada muqdisho aysan muxaadaro ku qaban karin sheekh umul maamulka jubbaland oo go-aan ka soo saaray siyaasiyiinta dhallinyarada u safarta magaalada muqdisho sheegana inay ka qaadin doonaan tillaabo ku habboon maamulka jubbaland oo war-saxaafadeed ka soo baxay ku sheegay in ay si xooga ay ugala wareegeen gacan ku-haynta gobolka gado ciidamada etoobiya qodobada dhanka dabadda saaki dhegaystayaal aad maqli doontiin waxaa ka mid a mooshinka trump oo si weyn looga fashiya looga fashiliya aqalka cad ee maraykanka iyo dowladda britain oo caruurta ku agoontinooday colaada dalka suuriya u daadguranaysa dalka u k qodobadaasi waa qaar ka mid ah qodobada ugu door karoon warka subax ee raadiyo cadaado
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa labaiyo labaatanka bisha toban iyo koowaad ee sanadka laba kun toban iyo sagaalka waa maalinimo jimcaha qodobadaasna waxa ayeen qaar ka mid ah qodobada warka subax ee raadiyo cadaado anigoo mahad nuure axmed ayaa warka la diyaaray saaki kusoo dhawaada qodobadeed maqasheen iyo kuwo kaleo intaasi ka faahfaahsan golaha ammaanka qaramada midoobe ayaa kulan ka yeesha doorashooyinka soomaaliya ee sanadka laba kun labaatan iyo kowda kuna baaqi in si deg dega loo xaliyo khilaafka dowladda iyo dowlad goboleedyada golaha ammaanka ee qaramada midoobe oo kulan ayaa ka yeeshay xaalada soomaaliya kulanka oo ka dhacay xarunta qaramada midoobe ee new york ayaa khudbad waxaa ka jeediyay mas-uuliyiin uu ka mid yahay wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya james wan wakiilka gaarka ee midooda africa ee soomaaliya faransa madera gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka xalima ismaaciil gudoomiyaha bulshooyinka rayidka ee soomaaliya ismaaciil macalin wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james wan oo khudbad ka horjeediyay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa si deg deg ugu baaqa dowladda dhexe ee soomaaliya dowlad goboleedyada in qaarkood ay xaliyaan khilaafka ka dhex taagan waxa uu sheegay in hanaanka doorasho ee dalka ay caqabad weyn ku tahay khilaafka labada dhinac islamarkaana loo baahan yahay in lasoo afjaro si loo helo qorshe siyaasadood oo midaysan muddo ka badan hal sano ayuu xusay inuu jiray khilaafka ka dhex taagan dowladda soomaaliya maamul goboleed maamul goboleedyada jubbaland iyo puntland horumarka laga gaaraya anjadaha himilada leh ee sanadka laba kun iyo labaatanka waxa uu u baahan yahay in si hareer dheer is-afgarad siyaasadeed ee t- waxay tani horseedi doontaa wadahadal iyo isku tanaasul dhex mara dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ayuu yihi james wan kadib in ka badan hal sano oo aan lahayn iskaashi wax ku oola u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka xaaladda waxay caqabad weyn ku noqotay kaalinta gaarsiinta waxyaabaha mudnaanta leh ee qaranka hogaamiyaasha soomaaliya ayuu si deg deg ugu baaqay inay wax ka qabtaan sidii loo soo afjari lahaa is- is- is-afgaranwaaga u dhexeeya dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ayuu hadalkiisa ku daray james wan hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka maamulka jubbaland ayaa ka hadashay howlgallo lagu soo qabtay dad lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin al-shabaab ciidamada ammaanka ee maamulka jubbaland oo saacadihii lasoo dhaafay howlgallo ka sameeyey gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa gacanta kusoo dhigay shabakada ay sheegnay inay isku xiran yihiin oo lagu eedeynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab oo u qaabilsanaa qaraxyada lagu ka dhaca magaalada kismaayo war ka soo baxay hay-adda nabad sugidda ee maamulka jubbaland ayaa lagu sheegay inay ciidamada amniga ay qabteen maxamed cabdulaahi abuukar iyo cismaan maxamed maxamuud oo lagu eedeeyey ka mid noqoshada al-shabaab ay ka tirsan yihiin sidoo kale warka ayaa lagu sheegay inay xilligan xilliga lasoo qabanaya raggan ay gacmaha kula jireen falal amni darre islamarkaana ay ka mid ahaayeen hubeynta mid ka mid oo ku hubaysnaa biskoolad midka kalena oo wada qarax lagu dhex diyaariyay termuus sida ay lagu sheegay warka ka soo baxay korneel qa korneel sheekh qaali- korneel khaalid sheekh cabdulaahi taliyaha nabadsugidda iyo maamulka jubbaland oo la hadlayay warbaahinta ayaa sidoo kale sheegay in ciidamada ay tageen goobtii kaydka u ahayd raggaasi islamarkaana laga soo qabtay laba qarax oo nooca miinada ah iyo bumbagacmeedyo kale
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم Ee, ilaahay baa mahadle iyo ilaalinta amniga dadka soomaaliyeed ee reer jubbaland ee kismaayo ku sugan ee uu cadowgu maalmahan dambe isku dayay inuu in badan dhibaato gaadhsiiyo ee, kan hor istaago nolol maalmeedkooda iyo sidii ay u noolaan jireen iyagoo xor ah oo caafimaad qaba oo nabad ah Ee, waxaan u mahadcelinayaa intii ka howlgashay dhammaan ee, howlgallada hadda la sameeyey iyo kuwa la sameyn doono insha allah Ee, waxaan rabaa inaan sheego ee, waxa aan qabanay ilaa shalay ilaa xalay ilaa maanta aan ka shaqeynaynay Ee, muddana aan ka shaqeynaynay annaga iyo shacabka oo iswadana in aan dhagarqabayaashii muddadii dambe hadda amni darrida u sababay magaalada kismaayo aan kusoo dhigno gacanta si ay dadku ugu noqdaan noloshoodii iyo amnigoodii ee, oo aada moodo maalmahan dambe in ay cadowgu saameyn badan ku yeesheen bulshada ku nool magaalada kismaayo taas oo aad ka dheehan kartaan dilalkii faraha badnaa ee isku xigay ee dhacay iyo waxyaalihii badnaa ay sameeyeen ee handadaada ahaa ee dadka taleefanada loo soo dirayay ee qof walba oo meesha uu joogo loogu hanjabayo loo tusayey in maxay ahayd ee sidii dadkii ay dilayeen oo kale ay u dilayaan waana fal oo waxaa weeye argagixin ah oo ummadda lagu argagixinayo waxaa ilaahay mahadii ah ee, dadaal dheer oo shacabkii iyo aan isla qaadnay ee, annaga oo ciidamada amniga ah in aan ku guuleysanay in aan soo qabanno koox ka mid ah kooxihii dhibaatada badan ka geystay magaalada ee dadka laayay ee, oo ay hormuud ka yihiin labada nin ee la kala yiraahdo آه، عثمان محمد محمود iyo maxamed cabdulaahi abuukar oo aan gacanta ku hayno oo ah nimanka aad arki doontaan Ee, nimankaas oon ku ekayn bese inay laynta dadka ee ka shaqaynayay inay magaalada soo geliyaan alaabta cadowgii intay kasoo qaadaan ay keenaan ay xaseeyaan ay cid walba oo loo geynayo qaraxyadaas iyo alaabahaas ay u geeyaan meesha ay ay ay la dhaho u geeya ay u geynayeen Ee, waxaana lagu qabtay sida aad arki doontaan nimankaas biskooladihii ay wax ku dilayeen Ee, waxaa lagu qabtay bambooyin oo nooca gacanta ah waxaa lagu qabtay ee, qaraxyo kale oo ay ugu talagaleen inay dhigaan meelaha ay bulshadu isugu timaado sida maqaaxiyaha ee, xafiisyada qaar meelaha dadku ay isugu yimaadaan loona baahan yahay in laga feejignaado mar walba Ee, waxyaalaha oo yaab kale waxaa ka mid ah in aan aragnay ee, sidaad aragtaanba hadda ee idinka muuqata alaabta lasoo qabtay in ee, qaraxi lagu soo sameeyey darmuus ee, taas oo ah wax nagu cusub oo hor leh Ee, marka qofkii qaraxa darmuus ku sameeyey wuxuu ku sameyn karaa waxyaalo badan oo kale Ee, taasna in dadku ay ka feejignaadaan la iska ogaado ee, lagu talagalo in waxay doonaan ay qaraxa kusoo sameyn karaan laakiin haddii feejignin la sameeyo waxay noqonaysa maxay ahayd in laga hortago
dowladda federaalk soomaaliya ayaa walaac ka muujisay xaalufinta dhirta iyo dhoofinta dhuxusha sheegtan inaan sanadkan dalka laga dhoofin wax dhuxul ah bayaan ka soo baxay wasaaradda xanaalada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa looga hadlay dadaalka dowladda ay gelisay joojinta jaridda dhirta iyo dhoofinta dhuxusha cilmi baaris ay wada sameeyeen wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa xukuumadda federaalk soomaaliya hay-adaha u-n-ka ayoo ka caawisa dowladda soomaaliya mashruuca yareynta isticmaalka dhuxusha ayaa lagu ogaaday inay muddadii u dhexaysa laba kun toban iyo kowda ilaa laba kun toban iyo toddobadii dalka soomaaliya laga jiray qiyaastii sideed milyan oo geed xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa ku guuleysatay inay dalka laga dhoofin wax dhuxula laga soo bilaabo bishii agoosta laba kun toban iyo sideedii xilligan oo laga joogo muddo ka badan sanad iyo saddex bilood warbixin ay hay-adda soo saartay u-n-ka iyo war- iyo wa- iyo wasaaradda xanaalada xoolaha ayaa sidaasi lagu sheegay wasiirka wasaaradda xanaalada xoolaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay inay dadaal xooggan ay ku bixinayso wasaaradda sidii loo yaray lahaa jaridda dhirta
war-saxaafadeedkan waxa uu ku saabsan yahay arrimo ahamiyad weyn u leh shacabka soomaaliyeed iyo horumarinta bii'ada deegaanka oo ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqe xukuumadda federaalk soomaaliya soomaaliyeed la wadaagayso shacabka soomaaliyeed war-saxaafadeedkan waxa uu si gaara u tilmaamayaa guulo laga gaaray jaridda dhirta ka ganacsiga iyo dhoofinta dhuxusha oo dhibaato ba-an ku haysay bii-ada intii ka dambeysay dowladdii dhexe ee kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii sidaan la soconno ahmiyadda yareynta xaalufinta dhirta dhirtu waxa ay nadiifisaa hawada aan neefsanno iyada oo kaarboonkana ka nuugta oksijiinkana oo ay siisa taasoo nooluhu uu u baahan yahay sidoo kale dhirtu waxa ay nadiifisaa biyaha aan cabno waxaa daaq ka hela xoolaha aynu dhaqanno kuwaasoo lafdhabar u ah dhaqaalaha dalka soomaaliya dhirtu waxa ay hooy u tahay duurjoogta dalka ku nool dhirtu waxa ay dhulka ka ilaalisaa nabadguurka dhirtu waxa ay ka samaysaa laga sameeyaa daawooyin waxaana dhaqaale ka hela dadka ka ganacsada xabkaha iyo faleenka sidoo kale dhirta waxaa ku hoos nool noolayaal kala duwan oo kala gedisan oo nacfi u leh deegaanka ama bii-ada taasoo waxweyn ka tarta bacriminta carrada tayaysan wax soo saarka dalagyada dhirtu waxa ay soo jiidataa roobabka dhuxusha sharci darrada ah ee wadanka laga dhoofiyo waxa ay socotay ilaa intii ka dambeysay dowladdii dhexe ee soomaaliya dhoofinta dhuxushaas waxa ay sababtay in laga jaro dhir aada u badan guud ahaan dalka soomaaliya cilmi baaris ay wada sameeyeen wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo hay-adaha un-ka ee ka caawiya dowladda soomaaliya mashruuca yareynta isticmaalka iyo dhoofka dhuxusha ee proscal program waxaa la ogaaday in muddadii u dhaxaysay laba kun iyo kow iyo tobankii ilaa laba kun iyo to- toban iyo toddobadii dalka soomaaliya laga jaray dhir ama geed sideed sideed milyan oo geed oo dhirta soomaaliya ah waxaa sharaf ii ah inaan idinla wadaago waxqabad muhiim ah oo ay wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda federaalk soomaaliya ku howlaneyd muddo dheer kana guul gaartay xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa ay ku guuleysatay in aan wadanka laga dhoofin dhuxul laga soo bilaabo bishii agoosto laba kun iyo sideed iyo tobankii xilligaas oo laga joogo muddo ka badan sanad iyo saddex bilood kadib dadaal ay muddo dheer u gashay dowladda soomaaliya inay joojiso dhoofka dhuxusha sharci darrada ah waa wakhtigii ugu dheeraa oo aan wadanka dhuxul laga dhoofin tan iyo intii ka dambeysay dowladdii dhexe ee soomaaliya kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii arrintaas oo ay ecdaysay hay-addii u qaabishanayd monitoringka oo ilaalinaysay maaragtay dhoofka dhuxusha iyadoo aada la socotaan in sanadkii laba iyo- laba kun iyo laba iyo tobankii security councilka ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu go-aan ka soo saaray in in la mamnuuco dhoofidda ee dhuxusha soomaaliya go-aankii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka ay gaareen bishan ee november ee isbuucii lasoo dhaafay soo baxay ayaa waxa ay ku caddayd in ay xukuumadda federaalk soomaaliya ay ku guuleysatay in laga soo bilaabo bishii agoosto ilaa iyo maantadan aan haba yaraatee wax dhuxul ah wadanka aan laga dhoofinin xukuumadda federaalk ee soomaaliya waxa ay ku guuleysatay in ay badbaadiso dhirtaas la dabargoynayay in muddo ah sidoo kalena waxay xukuumaddu qorshaysay fulinaysaana sidii ay dib u dhireen ugu sameyn lahayd dhulkii la xaalufeeyey taasoo dhowr biloodba ay bilowday xukuumadda federaalk soomaaliya iyadoo kaashanaysa ee dowladaha goboleedyada ee ka tirsan ee federaalk soomaaliya inay bilowday dib u dhireen in lagu sameeyo dalka soomaaliya oo dhan
markaana muqdisho madaxda hay-adda culummada soomaaliyeed ayaa ka jawaaba hadalkii sheekh shamow oo uu ku sheegay in magaalada muqdisho aysan muxaadare ku qaban karin sheikha lagu magacaabo sheekh omol gudoomiyaha hay-adda culummada soomaaliyeed sheekh bashiir axmed salaad iyo culimo kale oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in sheekh shamow uusan ku matalin hadalkii uu ka sheegay inuu ku magaalada muqdisho aysan muxaadare ku qaban karin sheekh maxamed cabdi umul sheekh samow ayaa she- sheekh S- samow ayaa ku eedeeyay umul in dad badan ay dartiis ugu jiraan qabuuraha islamarkaana uusan muxaadare ku qaban karin magaalada muqdisho sheekh bashiir ayaa sheegay in sheekh samow aysan ah, kala tashan jeedinta hadalka islamarkaana aysan ku raacsanayn isagoo sheekh samow ku eedeeyay inuu hadduu wax u qabo umul ay ahayd inuu la wadaago culammada soomaaliyeed sheekh bashiir ah, axmed salaad ayaa sheegay inuu muhiim ay tahay ka qaybgalka muxaadarada sheekh umul loona baahan yahay in berri laga qayb qaato oo ka dhici doonta garoonka diya- waa garoonka ciyaaraha ee injineer yariso magaalada muqdisho waxauna carabka ku adkay inay tahay mid loo baahi qabay sheikhana ay ku maha- uga mahadcelinayaan
kelimadda ayadaa kelimo sheekh soomow oo culummada ku matalaya ma aha waa kelimo asaga iyo ra'yigiisa gaarkaa ah midda labaad waxaa weeye haddii shiikhu uu maaragtay wax tabanayo ama uu su-aal u qabo in waxay ahayd culummada uu maaragtay inla soo xiriiray ahayd wada shaqayn baan lahayn wax badan baan soo wada qabanay ee dal iyo diin iyo maaragtay iyo dowlad baa naga dhexaysa marka shiikhu inuu maaragtay yani aan ku degdego arrin noocaas oo kale ah oo darajadaas leh munaasab ma ahayn leh hadday wax jiraan ama su-aalo uu qabo diinta dhammaanteen mas-uul baan ka nahay diinta dhammaanteen baa wada wada waardiyeynaynaa caqiidada kulligeen baa wada waardiyeynaynaa haddii wax dhibaato ay jiraan ama nebiga sal lla alay wasalam loo gafay ama eh, diinta loo gafay in waxay ahayd maxaanku idhaahaa eh, laiswaraystay ahayd oo waxa jira la sheego si markaa mowqif dhamaystiran loo wada qaato midda kale waxaa weeye annagu waxaan ku wada shaqeynayna waxaa weeyaan waa midnimo ee diintaas iyo ummaddaas iyo dowladda soomaaliyeed iyo maslaxadda caamkaa in laga wada shaqeeyo ayay ahayd in dadka la kala geeyo oo gaar ahaan culimmadooda waxtarka ah oo miisaanka leh oo wax ku oolka ah in la iska hor keeno iyo shacabka waxa maanta maslaxaddeenna ah ama loo baahan yahay ma aha gaaraan sheekh maxamed cabdi umal oo hadda waxa u yimid eh, dalxiis maaha wuxuu u yimid xataa qaraabo salaan maaha wuxuu u yimid una imaan jiray hadda ka hor in dadka soomaaliyeed oo waalihiisa ah uu maaragtay dhibaatada jirta oo maxaanku uraha uu maaragtay u gargaaro ama uu soo gurmado buu u imaan jiray uu haddana u yimid beledweynu tegey een, kaalmadii uu siday oo dadka usoo wakaasheen ayuu geeyey oo weliba maxaanku ura hiiraan iyo shabeellada dhexe kulligood waa la wada gaarsiinaya insha allahu tacaala marka shiikaas soomaaliyeed oo caalimka ah oo u yimid inuu soomaalida usoo gurmado een, in saas loo galo xataa dhaqan soomaaliyeed maaha xataa muru'ada ay ixtiraamka soomaalidu isku maaragtay isku aqoon jirtay ma aha
qodobkaas ayaa gabagabo u ahaa dhagaystayaasha nala socdo warkii subaxnimo aad kala socotaan raadiyo cadaado anigoo mahad nuure axmed ayaa soo saaray lana socodsiinayay farsamada waa sharmaaka suulay tan iyo intaan warkan midkiisa kale ku kulmi doonana waxaan inkaga tegaynaa jimco wanaagsan
heerkay